magaalada garowe weliba laakagabagebay shir ka saabsanaa in qareemookiyo daadajoogka maamulka maaliyadda dowladaha hoose ee puntland kaasuusa dareeri muddo sadde maalmoode shirku ayaa qaban qaabaday wasaaradda arrimaha gudaha puntland iyo weliba uu sujeeti yahay tababarowka iyo wadaxajoodka dhexmara wasaaradaha iyo dowladaha hoose shirkiyo weliba lahakusaari warmultiyeed ka saabsan walyaabay diiradili kasaari intuu si dareereysado wada shaqaynta wasaaradaha iyo dowladaha hoose shirkan oo ujeeddadiisu ay ahayd tababaridda iyo wadaxaajoodka dhex mara wasaaradaha iyo dowladaha hoose ayaa waxaa looga wada hadlay arrimaha maamul baahinta gaar ahaan awoodaha maaliyadeed iyo adeegbixinta isla xisaabtanka iyo awoodsiinta dowladaha hoose shirka waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow in la daadejiyo adeegyada aasaasiga ah lana xoojiyo xidhiirka wada shaqaynta degmooyinka iyo wasaaradaha adeeg bixinta in la xoojiyo wada shaqaynta guud ee degmooyinka iyo wasaaradaha dowladda dhexe ee puntland in la xoojiyo wada shaqaynta degmooyinka iyo wasaaradaha dhex marta saddex in sanduuqa horumarinta dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay u soo diyaarin doontaa xeerkii lagu maamuli lahaa iyo siyaasaddii sanduuqa lagu horumarin lahaa degmooyinka afar in la dardargeliyo kicinta canshuuraha heer degmo lana daadejiyo lana dhammaystiro iswaafajinta shuruucda la xidhiirta canshuuraha dowladaha hoose ay gaarka u leeyihiin shan in beesha caalamka iyo dowladda puntland ay tixgelin gaar ah siiyaan xoojinta mashaariicda iyo barnaamijyada horumarineed ee degmooyinka ay doorashooyinku ka dhaceen si ay u noqdaan wax soomaalidu ay higsato lix in la dhowro deegaanka iyada oo laga waantoobayo jaridda dhirta laynta ugaarta iyo xaalufinta halakaysay deegaankeenna toddobo in aan la magaalayn karin lana oodan karin dhul cusub oo aan ruqsad looga haysan wasaaradda arrimaha gudaha iyo cidda ay khusayso in la dedejiyo dib u eegista iyo sixidda xeerarka iyo siyaasadaha dowladaha hoose in laga wada shaqeeyo adkaynta amniga iyo isku xidhka bulshada degmooyinka ku nool puntland shirku waxa uu isku raacay in la joogteeyo shirkan isku imaatinkiisa degmooyinka iyo dowladda dhexe loona aqoonsado shirweyne sannadla ah ugu dambayn qodobka koob iyo tobnaad shirku wuxuu u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaashii oo ay ugu horreeyaan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka wasaaradaha dowladda puntland dowladaha hoose iyo degmooyinka doorashadii qof iyo cod ay ka dhacday iyo hay-adaha caalamiga ah oo ay ugu horraysa hay-adda kaalo wabilaahi towfiiq sidoo kale shirki waliba lagu ka hadlay arrimaha maamul baahiyowka gaar ahaan awoodaha maaliyadeed iyo adeeg bixyaalka is xisaabtanka iyo awoodsiinta dowladaha hoose ee puntland